sidii aad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa qaramada midoobey ka codsatay in la qaado cunuqabateynta hubka ee saarneyd soomaaliya labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay wasiirka difaaca soomaaliya cabdixakiin maxamuud fiqi ayaa sheegay inay dhibaatada soomaaliya ka jirta aanay ahayn mid soomaalida u dhaxaysa balse ay ku lug leeyihiin kooxo caalami ah sidaasi darteedna loo baahan yahay in la qaado cunuqabateynta hubka si ay ciidamada soomaaliya ugu guulaystaan inay meesha ka saaraan kooxahaasi cabdixakiin xaaji fiqiih oo ka hadlaya qorshaha cusub ee wasaaraddiisa ee ku aadan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay inay tahay in la tayeeyo ciidamada islamarkaasina kor loo qaado tababaradooda iyo weliba xuquuqda ay leeyihiin goor dhaweed ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka ugu horreyna waxaan weydiiyey bal inuu ka warramo qorshaha dowladdiisa ee dhinaca gaashaandhigga yaara waa mahadsan tahay adigii wariyaashka v o a da weli dalkii ma gudagelin laakiin qorshaha wasaaradeenu runtii wuxuu noqon doonaa mid ku sal qorshe cusub oo ku salaysan istraatiijiyad iyo maaragtay iyo dadaal fara badan oo la jaan qaadi doona isbedelka maanta dalka ka socda waxaana ugu weyn oo qorshahaasi runtii ciidamada xooga dalka mushaaraadkooda waxaa saaran oo xil ka saaran inay dugbixiso dowladda soomaaliya dowlad ahaan xuquuqda ay leeyihiin maadaama ay yihiin kuwa gudanaya waajibkooda habeen iyo maalin usoo jeeda inaan ugu helno xuquuqda ay leeyihiin oo ugu horeeya mushaaraadka iyo caafimaadka iyo raashinkooda intaba waxaa kaloo qorshe weyn noo ah oo aan si degdeg a ugu howlgeli doonaa wadanka intiisi kale ama goobaha ay weli ku harsan yihiin alqaacidada soomaaliya inaan ka xoreyno oo aan dib ugu xoreyno wasiir waxaa jira midowda africa waxay dalbanayaan in cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado xukuumaddiinu fikirkaasi ma la qabtaa dadaal intee leeg baad si arrintaa ku bixinaysaan arrintaas waa arrin jirta oo muhiim ah loona baahan yahay in wadanka soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ah ee ay horey u saareen qaramada midoobay wadankan marxaladda uu marayo waa wada ognahay oo waxaa dagaal lagula jiraa argagixiso caalami ah oo isugu timid meelo fara badan oo ay xoogooda soomaaliya isugu geeyeen maanta dhibaatada soomaaliya ka jirtana ma aha dhibaato shacbiga soomaaliyeed dhexdooda ah waa dhibaato caalami ah oo argagixisadaasi ay ay dabada ku hayaan waxaa loo baahan yahay in cunuqabateynta si degdeg ah looga qaado wadanka soomaaliya cunuqabateynta hubka ah ee hore loo saaray si ay ciidamada awood ugu helaan inay difaacaan wadanka wasiir waxaa jira iyagana maadaama wadanku dagaal ku jiro maleeshiyaad ka barbar dagaalamayay ciidamada dowladda oo ku guulaystay gacanku qabashada ee magaalooyin dhowr oo soomaaliya ka tirsan marka maxaa idinka meel yaalla ma waxay ahaanayaan ciidan ka madax bannaan dowladda siday imikaba yihiin mise waxay noqonayaan ciidamo lagu soo daro ciidanka dowladda haddaynu tusaale usoo qaadano magaalooyinka kismaayo iyo beledweyne oo kale ciidamada jooga waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo guulaha ay gaareen iyo howlgaladii ay la galeen halgankii dheeraa ay usoo galeen inay ka xoreeyaan wadanka nimankaas ee gardarada ku haystay marka intaas markaan ka gudbo ciidan waxaa jiri doono qorshe aan ugu talgeli doono in ciidamadaas ama hadday noqon laheyd ahlusunna waljamaaca ama hadday noqon laheyd ciidamada kale ee ciidankeena qalabka sidaas ka barbar dagaalamaya oo gacan ku siinaya in wadanka dib loo xoreeyo sidii loo qarameyn lahaa oo ay u noqon lahaayeen ciidan qaran runtii dadaal badan bay soo galeen dadka ciidamadaasi oo ay maaragtay naftooda ugu horeen in wadanka dib loo xoreeyo oo gacanta dawladda uu soo galo marka waxaa dawladda waajibka ugu waajib ku ah in aanu qarameyno oo aanu ka dhigno ciidan qaran oo hela xuquuqda ay helaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo taakuleynta ay helaan intaba ay la wadaagaan oo ay ay noqdaan ciidan qaran waan gartay magaalada muqdisho haddii aynu usoo noqono wararka naga soo gaaraya waxay sheegaan inay jiraan ciidamo si gaara u tababaran oo ka duwan ciidanka kale ee magaalada amaba wadanka jooga ciidankaasi yay hoos yimaadaan muxuu yahay se shaqadooda ilaa iyo hadda warka aan hayo runtii ciidamada oo sida gaarka u tababaran waa ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed oo si gaar ah loosoo tababaray oo tababarkaasoo oo ku salaysnaa sidii loola dagaalami lahaa argagixisada runtii howlgaladoodana si fiican bay u socdaan marka nabad sugid marka la leeyahay waa ciidamada sirdoonka oo inta badan iyagu warar inay ama xog helaan shaqadooda u badan tahay ciidankani markaa howlgallo miyay fulin karaan oo miyay dagaalami karaan oo miyay hubaysan yihiin haddaad faahfaahin naga siiso wasiir arrintaas runtii horta waxaa fiicnaan laheyd wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo amniga qaranka inaad oo si fiican aad uga wareysataan ama nabad sugidda hay-adda nabad sugidda qaranka aad ka wareysataan laakiin inta aan ka warqabo ay hay-adda nabad sugidda shaqadeeda ugu muhiimsan inay warta sirdoon inay ku shaqeyso laakiin marxaladda maanta la marayo oo waddanka uu dagaal ku jiro awgeed waxaa loo tababaray ciidan gaar ah oo fuliya howlo gaar ah oo la xiriira la dagaalanka nimankaas argagixisada ah ee waddanka dhibaatada ku haya waa tay inta badan waxaa soo noqnoqda isku dhacyo ciidamada dhexdooda ah iyadoo sidoo kalena lagu eedeeyo mararka qaar ay dadka u geystaan dhac iyo dhibaatooyin iyo kufsi arrintaasi wasiir maxaad kala socotaa maxaase idinka qorsho ah dawladdiina cusub zaaro ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxay mudan yihiin in lagu amaano lagu abaalmariyo halgankii ay ugu galeen ummadda soomaaliyeed sidii dib loogu loo xoreyn lahaa waddankan oo looga saari lahaa alqaacidada soomaaliya laakiin waxaa jira kooxo gaar ah suuqyada ka iibsaday uniformka ciidanka oo ay isticmaalaan ma ahan ciidan ma aha waa kooxo burcad ah waa kooxo oo maaragtay maleeshiyaad iyo isugu jira maaragtay alqaacidadaas laftigooda uniformka ay suuqa ka gataan arrintaas annagana qorshe xukuumadda cusub waxay ka dejin doontaa qorshe cusub oo ay kula dagaalami doonto runtii laakiin wasiir waa la xaqiijiyey inay dhacdo mararka qaar rag ka tirsan ciidanka dowladda oo falalkaasi oo kale ku kaca sidoo kalena waxaa soo noqnoqonaya ciidan dowladda ka wada tirsan oo isku dhacaya oo ama dad iska dilaya ama dad iska dhaawacaya taasina ma waxaad leedahay ma jirto waxaan ku dadaali doonaa xukuumadda cusub waxay xoogeeda isugu geyn doontaa inay xoojiso wada shaqeynta ciidamada kala duwan ee ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed hadday noqon lahaayeen boliis hadday noqon lahaayeen maaragtay xooga dalka ama hadday noqon lahaayeen nabad sugidda inkasta kaasi wuxuu ahaa wasiirka difaaca ee soomaaliya cabdixakiin xaaji fiqi oo goordhaweyta khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ee ugu warramay halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington